kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha ramadaan mubaarak ayaan dhammaantiin ba idin leenahay kusoo dhowaada qasiidadan iyo samaale dandaawi dambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdicasiis cabdulaahi barow iyo deeqo cabdulaahi barow cabdikariim cabdulaahi barow iyo nasro cabdulaahi barow ustaad cabdinaasir cabdulaahi barow iyo sharmaarke maxamed ismaaciil islow cabdinaasir islow geesey iyo hooyo farxiyo iyo caruurteeda waxaana ay hambalyo u dirayaan maxamed macalin xuseen taliyow iyo xaaskiisa daaman cabdulaahi barow oo wiil ugu dhashay buloburte gobolka hiiraan waxaanay leeyihin wiilkaas allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin nuur dhambaalka xigo noo soo qabo daandurey oo dhambaalka dhankayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah habaryaer sabaad yuusuf cabdulaahi iyo cabdiraxiim axmed maxamed nimcaan jaamac maxamed iyo deeq maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan shiine iyo khadar maxamed jaamac suuri maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye hooyo nuure xidhe iyo abti aydiid xidhe iyo axmed maxamed diiriye dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa waxay u hambalyeynayaan yaasiin jaamac maxamed iyo salmo cabdi aadan oo uu wiil ugu dhashay magaalada burco wiilka magaciisa lama soo sheegin waxaan leenahay allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhankii qasiidooyinka haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin haynaa marxab marxab yaa ramadaan waxaa ku luuqeynaya allah u naxariistay xasan sheekh muumin
bishuu magaceegu bilahaw mudnaa macbuudku ammaanayni yaa ramadaan bishuu magaceegu bilahaw mudnaa macbuudku ammaanayni yaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan qofkii ka masuugi bishuu murugooda ku maaro banaarta miyaa ramadaan qofkii ka masuugi bishuu murugooda ku maaro banaarta miyaa ramadaan sidii may horay bishii muminiinta dunuubta ka maydhamiyaa ramadaan sidii may horay bishii muminiinta ka maydha dunuubta miyaa ramadaan qofkii kala miira xumaanta ka maagi bishuu ka macaasha miyaa ramadaan qofkii kala miira ka maaga xumaanta bishuu ka macaasha miyaa ramadaan masaalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneeyey miyaa ramadaan masaalka xadiisku bishii u marweeye qur-aanku macneeyey miyaa ramadaan murtadka ridoobe bishiina kalaysay munaafiqu eeday miyaa ramadaan murtadka ridoobe bishiina kalaysay munaafiqu eeday miyaa ramadaan bishii ay magowday firdowsi midhaysay jannada la mariimay miyaa ramadaan bishii ay magowday firdowsi firdowsi midhaysay jannada la mariimay miyaa ramadaan
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray abshir aadan dheri iyo xaliimo aadan dheri iyo cabdulaahi aadan dheri iyo cabdi xasan bishaar iyo xabiibo xasan bishaar iyo cabdiqaadir maxamed sacdiyo maxamed bulbul iyo cabdicasiis maxamed cabaas dhammaan waxa ay taaniyad gaarsiinayaan ciishe aadan cabdulaahi dheri iyo sheekh cabdifataax xasan bashiir oo gabaray ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley gabadhaasi oo loo bixiyey mustaqiim sheekh cabdifataax xasan waxay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaa leenaha allah ka dhigo mustaqiimtiisa u weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda waxtarta dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo caashe khaliif maxamed iyo hooyo faadumo khaliif maxamed hooyo safiye khaliif maxamed iyo hooyo xabiibe khaliif maxamed hooyo saarax khaliif maxamed iyo hooyo xaawo khaliif maxamed abti cawil khaliif maxamed abti xasan khaliif maxamed abti kuno khaliif maxamed iyo cabdifataax maxamed cabdulaahi iyo xaaskiisa sacdiye sahal muuse salme maxamed cabdulaahi iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo aabo ibraahim xuseen iyo hooyo xaliimo isaaq cali hooyo dhuubo isaaq cali hooyo suraad isaaq cali iyo hooyo aadan isaaq cali abti ibraahim isaaq cali iyo abaayo shukri cali iyo abaayo fartuun ibraahim xuseen waxaa kaloo dadka dhambaalkani ku jira ka mid ah maxamed ibraahim xuseen iyo cabdulqaadir ibraahim xuseen iyo cabdulaahi ibraahim xuseen dadkan oo kala jooga kenya soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ah waxay u hambalyeynayaan arooskii aroosadda waa kuwe waa umeyme maxamed cabdulaahi iyo abshir ibraahim xuseen oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi waxaan leenahay isku waar ubad khayr qaban allah idinkala siiyo aamiin aamiin aamiin
صلي على الحبيب محمد وعلى الآل معلوم رب صلي على الحبيب محمد وعلى الآل معلوم
dabaalkana wuxuu nooga yimid mudan cali biikolo iyo xaawo cali biikolo iyo muxudiin cali biikolo axmed cali biikolo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo sulaymaan sheekh xasan iyo falastiin khaliif yuusuf waxay iyaguna taaniid gaarsiinayaan maxamed bayuuq iyo ruqiyo sheekh cabdiwahaab oo wiil uu ugu dhashay gaarisa wiilkaas oo loo bixiyey cumar faaruuq waxay leeyihiin allah ka dhigi kii soo weynaada aamin anagu leenahay hambalyo meher ayaan daandahayaa waxaanay naga soo gaartay dadka kale ah doctor daahir jaamac muuse daljir iyo injineer farxaan maxamed madar iyo abukar xuseen meyrane khaliil cabdi bashiir iyo abshir cabdi cabdilaahi faysal cabdi geyle axmed cabdi bucul iyo axmed cabdi xadi mustafe nuur cismaan iyo barkhad axmed cawaale farxaan sheekh shiine iyo faarax mahad xasan maxamed khadar yuusuf iyo axmed ismaaciil cabdilaahi iyo maxamed sadiiq cabdi muuse shaafici cabdiqani iyo maxamed maxamed indhabuur iyo asxaab kale oo fara badan iyagoo isku duuban waxay u hambalyeynayaan axmed cabdi oo cali axmed case iyo marwadiisa khatar cabdi oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanu leenahay isku waaro ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin waxaan idiin soo qabanaynaa dhaawac biigu yaallo codkii cabdisalaad berdilash
dhaawac baygu yaallo dhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinacay noqotee dhawaac baygu yaallow dhaqdhaqaaqi waayo laftaa dhabarka celisa labaa dhinacay noqotee ruux dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhantaa looma celiyo tahi lama ruux dhimasha jooga ulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi lama dhegayste axadii dhaxdeenniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad beegihii ka tuurte axdigii dhaxdeenniyo wada dhalashadeeni halkan dhisaynad geedihii ka tuurtee miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska kuu dhigeen dhabta hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska kuu dhigeen dhabta hooyo kugu qabaan igadhuuhu igadhowr igadhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele igadhowr igadhowr iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele sida dhulguyooda bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhuurayaa weli sida dhulguyooda bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli dhabankaaga ruuxu leh dibkaacaga ma soo dheli dambaalkii wadkaygay kuma dhaafi karaye dhabankaaga ruuxu leh dibkaacaga ma soo dheli dambaalkii wadkaygay kuma dhaaf kuma dhaafi karaye kukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqon waxaa dambaal uu naga soo gaaray hooyo caasho khaliif maxamed iyo hooyo faadumo khaliif maxamed hooyo safiya khaliif maxamed hooyo xabiibo khaliif maxamed hooyo zahro khaliif maxamed iyo hooyo xaawo khaliif maxamed iyo abti cawil khaliif maxamed abti xasan khaliif maxamed iyo abti kuno khaliif maxamed iyo cabdifataax maxamed cabdulaahi iyo xaaskiisa sacdiyo sahal muuse salma maxamed cabdulaahi saygeeda iyo caruurteeda aabe ibraahim xuseen iyo hooyo xaliimo isaaq cali hooyo dhuugo isaaq cali hooyo suraad isaaq cali abti aadan isaaq cali abti ibraahim isaaq cali shukre cali fartuun ibraahim xuseen iyo hibo ibraahim xuseen iftiin maxamed xuseen maxamed ibraahim xuseen cabdiqaadir ibraahim xuseen cabdulaahi ibraahim xuseen waxa ay kala joogaan kenya iyo soomaaliya waxayna taaniid u dirayaan umulkheyr maxamed cabdulaahi iyo abshir ibraahim xuseen oo arooskooda uu ka dhacay nairobi waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulmaa bashbash iyo barooqo ee barheeda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin warqadda dhankayga ugu dambeysa waxay naga soo gaartay aabe maxamuud faarax cigaal iyo cabdishaakir maxamuud faarax iyo cabdiqani maxamuud faarax jimcaale maxamuud faarax iyo xamse maxamuud faarax mawliid maxamuud faarax salebaan maxamuud faarax muune maxamuud faarax ayaan maxamuud faarax iyo nimco maxamuud faarax hooye faadimo cabdi nuur bile iyo habaryaer xamdi cabdi nuur bile iyo qoyskeeda cabdixasan cabdi nuur bile iyo xaaskiisii caruurtooda iyo abtimahad cabdi nuur bile iyo qoyskiisii iyo abti cabaas maxa- waa abti cabaas cabdi nuur bile iyo qoyskiisa dhammaan dadkaasi waxay u hambalyeynayaan cali maxamuud faarax iyo ubax maxamed yuusuf oo wiil ugu dhashay tuulada kaydara waxaanu leenahay wiilkaasi allah ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin gebagabadii ayaan soo gaarnay qasiidada ugu dambeysay aan idinkaga tegi doonana waxaa ku luuqeynaysa fanaanada zaynab xaaji cali baxsan iyada ayaa ugu dambeysay dhegeystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa galabta idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabey daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan iyo ramadaan kariim
rabadaankan insoomay sodonkeeda dhameeyey rabadaantan insoomay sodonkeeda dhameeyey sakadeedana dhiibay dibihii lagu sheegay janna way u sugnaatay sakadeedana dhiibay dibihii lagu sheegay janna way u sugnaatay sami ruuxa u yeesha dar ilaahu sujuuda sami ruuxa u yeesha dar ilaahu sujuuda nihii nebi raaxshay siduu saatirba sheegay janna way u sugnaatay sunnihii nebi raaxshay dibihii lagu sheegay janna way u sugnaatay subanow nabigeenna salligiisa nin qaada subanow nabigeenna salligiisa nin qaada subcinaya qur'aanka sifihii lagu sheegay janna way u sugnaatay subcinaya qur'aanka dibihii lagu sheegay janna way u sugnaatay marka saacu wareego sakaraad ku yimaado marka saacu wareego sakaraad ku yimaado ninkan tawbadda seegin siduu saatirba sheegay janna way u sugnaatay ninkan tawbadda seegin dibihii lagu sheegay janna way u sugnaatay Rabadaan